أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heno inshaa allah waxaa loogu yeero beesha caalamka oo mar kale soo saartay bayaan wadajir ah oo ay digniin ugu dirayaan kooxda riddada soomaaliya iyo mucaaradka xilli la saadaalinayo inay muqdisho ka dhacaan rabshado hor leh waddanka itoobiya doorasho qof iyo qori ay mucaaradku ku sheegeen oo bilaabatay iyo jabhadda orommada oo jidgooyooyin dhigtay waddooyin muhiim ah gaalada qaramada midoobay oo qarka u saaran inay lacag la'aan awgeed shaqada uga joojiso shaqaalihii xarunteeda new york oo mushahar loo la'yahay kooxda riddada soomaaliya oo qiratay in safiirkeeda kenya uu kulan la qaatay mas-uul ka tirsan maamulka yuhuudda xiriirka ka dhexeeya maamulka ashahaadaladirka ee isku magacaabay somalilan iyo kayaanka yuhuudda oo sii xoogaysanaya xilli dhowaan murtad cirro uu shaaciyey in magaalada qudus ay u aqoonsadeen caasimadda yuhuudda iyo culimaa'udiinka deegaanadaasi oo si adag uga hor yimid barnaamijka faafareebka warar warbixin ayaan idinkaga haynaa iskuulka degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose kadib duqayn ay dhowaan ku burburiyeen diyaaradaha cadowga munaasabadaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijka faafareebka wararka ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan waxaa loogu yeedho gaalada beesha caalamka oo mar kale soo saartay bayaan wadajir ah oo ay digniin ugu dirayaan kooxda riddada soomaaliya iyo mucaaradka xilli la saadaalinayo in muqdisho ay ka dhacaan rabshado hor leh haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaabo xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa qaraxyo gaaraya ilaa laba qarax oo mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada jowhar ayaa lala egtay maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhaawacmay hal askari oo lagu magacaabo haaroole dhanka kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa askari ciidamada mujaahidiintu xalay ku dileen gudaha magaalada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe murtadka howlgalkaasi lagu dilay ayaa lagu magacaabi jiray cabdigaab waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa qaramada midoobey oo qarka u saaran burbur dhaqaale iyo cabsi laga qabo in ay joogsadaan dhammaan howlgallada dibadda war rasmi ah oo ka soo baxay waxaa loogu yeero qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in howlaheeda shaqo ay qarka u saaran yihiin joogsasho kadib markii ay la kulantay iflaas dhanka maaliyadda ah xogayaha guud ee qaramada midoobey wuxuu sheegay in ay la-yihiin lacago boqolaal bilyan oo dollar ah kuwaas oo uga iman jiray dhanka shiinaha iyo maraykanka wuxuu carabaabay in dhaqaale xumada maaliyadeed awgeed ay joogsadeen kulamo muhiim ah oo uu golahu yeelan lahaa sababa la xiriira turjumaanada ka shaqeeya xarunta magaalada new york oo soo gaabiyey saacadihii ay shaqaynayeen sidoo kale waxaa hoos loo dhigay jaranjarooyinka korontada ku shaqeeya ee xarunta qaramada midoobay kadib markii la awoodi waayey bixinta lacagta korontada saraakiil ku sugan magaalada new york waxay sheegeen in la soo gaabiyey shaqada golaha ammaanka maadaama aan la helin lacagaha mushaaraadka shaqaalaha waxayna ka digeen in gebi ahaanba shaqadu joogsan doonto bisha agoosto ee soo socota miisaaniyadda waxaa loogu yeero qaramada midoobey ayaa afartan iyo laba boqolkiiba ka timaada maraykanka iyo shiinaha maamulka trump ayaa aada hoos ugu dhigay bixinta qarashaadka golaha halka shiinuhu uu ka cagajiidayo qarash bixinta ururka ugu weyn dunida ayaa qarka u saaran burbur dhaqaale waxaana burburi doonaa howlgallo milatari oo ka socda daafaha dunida haba ugu badnaado kuwa qaaradda afrika howlgallada ciidamada afrikaanta ee soomaaliya ayaa ka mid a howlgallada la filayo in ay burburaan haddii qarashaad dheeraad ah loo waayo golaha gaalada qaramada midoobay waxaan markaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa beesha caalamka oo walaac xoogan ka muujisay khilaafka dabadhilifyada soomaaliya waxaa loogu yeero beesha caalamka ayaa war-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen ku muujiyey walaaca xoogan ee ay ka qabaan khilaafka xoogan ee hareeyey kooxaha dabadhilifyada ah ee ku muransan kursiga villa soomaaliya bayaankan oo goordhoweyd soo baxay ayaa loogu baaqay kooxahan in ay si dhaqso ah u bilaabaan wadaxaajood islamarkaana ay si deg deg ah u gaaraan geedi socod doorasho oo loo dhan yahay maadaama ay yidhaahdeen soomaaliya ku jirto wakhti xasaasi ah waxaa sidoo kale wakiilada caalamku ay bayaankoodan ku sheegeen inay diyaar u yihiin dhexdhexaadinta dabadhilifyada ku muransan siyaasadda soomaaliya haddii loo baahdo iyagoo muujiyey welwel xoogan oo ay ka qabaan in xiisadu ay kasii darto geesta kale safiirkii hore ee maraykanka u fadhihi jiray soomaaliya larry andrey ayaa sheegay in ficilada guracan ee uu samaynayo madaxa kooxda villa soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay yihiin kuwa taageeraya qadiyadda somalilan ee aqoonsiga la xidhiirta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ficiladiisa uu ku burburinayo nidaamka federaalka soomaaliya ayaa si dhab ah uga digaya taageero kale oo weyn oo madax bannaanida somalilan ayuu laari andri ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa walaacan ay dalalka shisheeye ka muujiyeen muranka ragaadiyey kooxaha dabadhilifyada soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli khilaafaadku ay sii xoogaysteen xasan gurguurtana laga furfurilayahay kursiga villa soomaaliya kadib markii muddaxileedkii uu dhammaaday waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa tobannaan qof oo ku dhintay qarax ka dhacay waddanka myanmar ee qaaradda aasiya dad aad u badan ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhintay qarax ka dhacay aag ay gacanta ku hayaan kooxo hubaysan oo kasoo horjeeda nidaamka myanmar islamarkaana ka dagaalama waqooyiga waddankaasi qaraxa ayaa ka dhashay aalado la farsameeyo kuwaasi oo ilaa iyo haatan aan xog sugan laga helin waxaa sababay qaraxooda dhakhtar ku sugan degmada mamkham ee gobolka shan oo ah halka uu qaraxu ka dhacay ayaa xusay in sagaal iyo konton ruux oo ay ku jiraan caruur ay ku dhinteen goobta qaraxa halka inka badan toddobaatan kale ay ku dhaawacmeen cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga inta
وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xiriirka ka dhexeeya maamulka shahaadala dirarka ee isku magacaabay somalilan iyo kayaanka yuhuudda oo sii xoogaysanaya xilli dhowaan murtad ciro uu shaaciyey in magaalada qudus ay u aqoonsadeen caasimada yuhuudda arrintaas oo si adag ay uga soo horjeesteen qaar ka mid ah culimmada deegaanadaasi haddaba warbixin amuurtaasi daaran waxaa inoo haya cismaan axmed dhuubow isbuucyadii lasoo dhaafay gudaha deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashaadala diriirka ah ee isku magacaabay somalilan waxaa si weyn looga dareemayay dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay samaynayeen wafuud ka socotay maamulka yuhuudda kuwaas oo booqday magaalooyin ay ka mid yihiin hargeysa iyo barbera warbaahinta caalamka iyo midda gudaha ayaa sidoo kale isbuucii ugu dambeeyey si weyn u qaadaa dhigayay galaangalka iyo xiriirka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya maamulka riddada somalilan iyo sidoo kale kayaanka sahaynada ku dhowaada laba toddobaad ka hor ay ahayd markii maamulka shahadala diriirka ee somalilan ay qabteen munaasabad ay sheegeen in ay ku xusayaan soddon iyo shan guuradii ka soo wareegtay markii ay ku dhawaaqeen inay ka go-een soomaalida inteeda kale oo ahayd siddeed iyo tobankii mey kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii munaasabadda noocan oo kale ah oo riddada somalilan ay sanadkiiba mar qabtaan ayaa markaan waxaa ka soo qayb galay wufuud badan oo yuhuud ah kuwaas oo ka kala timid dhulka ay xoogga ku haystaan ee filistiin ingiriiska iyo qaar kale oo ka mid ah dalalka gaalada saxafiyiin yuhuud iyo kuwa kale oo reer galbeed ah ayaa maalmahaasi waxa ay soo buux dhaafiyeen magaalada hargeysa ee uu ka taliyo maamulkaasi haddaba maalmihii ay socotay munaasabadaasi murtad ciro oo ah madaxweynaha maamulkaasi ashaadala dirirka ah ayaa khudbad ka jeediyey fagaarihii la isugu yimid maalintaasi oo ku beegneed siddeed iyo tobankii mey ee sanadkan laba kun lix iyo labaatan maanta madaxweynaha dowladda israa'iil wuu ka guddoomay waraaqii aqoonsiga danjiraheennii aynu u magacawnay dalka israa'iil waxaa kaloo aanu maanta telefoon ku wada hadalnay ra-iisul wasaaraha dowladda israa'iil ra-iisul wasaaruhu wuxuu iga codsaday inaan shacbiga somalilan gaadhsiiyo hambalyada siddeed iyo tobanka mey ee isaga iyo dowladda israa'iilba qaar ka mid ah wadaadada yuhuudda oo qayb ka ahaa wafuuddii maalmahaasi ku sugneed magaalada hargeysa ayaa intii ay munaasabadaasi socotay waxay hadiyad guddoonsiiyeen madaxweynaha maamulka ashaadala dirirka ee somalilan murtad cabdiraxmaan ciro hadiyadan cabdiraxmaan loo dhiibey magaceeda waxaa la yahdaa minowra waa dhagaxan yar ee toddobada faraar leh toddobadan faraar ee uu leeyahay mid waliba macno gaaray ku fadhidaa astaanta qudheeduna macno gaaray ku fadhidaa qoraalka ku qoranna macno gaaruu ku fadhiyaa qoraalka ku qorani waa afka hibrowgu ku qoran yahay xaggiisa hoose xararka kaga qoran maxay u taagan tahay astaantan iyo calaamadani maxay tahay qof kase loo dhiibayo macnaha loogu dhiibo maxay tahay horta waxaa la la sameeyey astaantan yartan kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo sideedii baa la sameeyey waxaa loo sameeyey astaan diimeed oo u taagan hebrow bible toddobadan laamood ee ka taaganna mid waliba magac gaaray u leedahay saddex arrimood baa ugu weyn waxa loo guddoonsiiyo markii qof hadiyad loogu bixinayo waad baari kartaa waxaan aan ka sheekaynaya waa wax mushaaca ah weeyo bannaanyaal ahoo internetka ka buuxa wey saddexdaa arrimood waxay kale yihiin barakaysi iyo xushmad diimeed marka xiga waa astaan dhaqan oo marka la rabo cid gudahooda ah oo isku diin iyo dhaqan la wadaago qof dhaqanka iyo diinta ku xeel dheer marka la maamuusayo waxaa lagu maamuusaa shaygan oo labadiiba isu barkan qofka diintiisa ku xeel dheer habrowgoodii weeya qadiyadiisana jecel oo ilaaliyo juwishka qadiyadooda ilaaliya oo jecel waa lagu soo dhoweeya qodobka kale ee lagu maamuusaa waxaa weeye taageero iyo aqoonsi diineed saddexdaa arrimood baa ugu weyn waxa qof loo guddoonsiiyo astaantan cabdiraxmaan ciraan shalay baa hargeysa lagu guddoonsiiyey saddexdaa taad ku sheegtaabata kale ka daran haddaad tidhaahdo saddexdaa teebuu u guddoomay waa naari meel qabow ma leh waa saddex daran mid dooro wey saddexdaa daran midoodba horta u guddoomay haddii kalena wadartoodu u guddoomay markaynu soo koobno marka cabdiraxmaan astaantan u guddoomay astaan diin islaam shaqo kule maaha mid siyaasad shaqo kule maaha waxaan maqlayay waagii dhoweyd iyagoo ku doodaya oo leh annagu israa'iil siyaasad baannu kala macaamilaynaaye kalama macaamilayno diin arrintayduna diin ma husayso tanna magaceebay u bixinayaan marka sidoo kale wargeysku waxa uu shaaciyey in konton askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee maamulka dabadhilifka ee somalilan ay dhowaan ku soo laabteen gudaha magaalada hargeysa kadib markii ay soo dhammaysteen tababar militari oo ay ku soo qaateen gudaha magaalada tal abiib ee uu maamulo gumaystaha yuhuudda dhinaca kale goob lagu qaabilay safiir ku-sheega somalilan islamarkaana looga guddoomay warqadaha aqoonsiga ayaa ahayd xarunta madaxweynaha yuhuudda oo ku taalla magaalada qudus ee caasimadda filistiin oo ay gumaysi ku haystaan yuhuudda madaxweynaha yuhuudda oo halkaasi ka hadlay ayaa yidhi sharaf weyn ayay inoo tahay inaan qaabilno safiirkii ugu horreeyey ee somalilan ee israa'iil waxaannu malaynayaa inay tani tahay fursad gaar ah oo lagu horumarin karo wadahadal lala yeesho dalalka muslimiinta ah ee aad muhiimka u ah gobolka waxaad wajahaysaan caqabado badan annaguna waxaan halkan u joognaa inaan idiin taageerno oo aan idinka kaalmayno dhammaan dhinacyada muhiimka ah ee nolosha sidoo kale madaxweynaha yuhuudda waxa uu tallaabadani ku tilmaamay iskaashi cusub oo muhiim ah oo u dhexaysa labada maamul halka danjira ku-sheega somalilan murtad maxamed xaaji uu isna sheegay in arrintani ay furu u noqon doonto iskaashiga dhinacyada horumarinta siyaasadda iyo amniga waxaana hadalladiisa ka mid ahaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay madaxweyne sharaf ayay ii tahay inaan maanta halkan joogo runtii aad ayaan ugu mahadcelinayaa soo dhoweyntaada diiran israa'iil mar walba waxay ku jirtaa qalbiyada iyo maskaxda dadka iyo dowladda xidhiirkeennu waa mid gaar ah sababtoo ah ma ahan oo keliya dowlado balse waxa uu gaarsiisan yahay ilaa heer bulsho saacado kadib kulankaasi ka qabsoomay magaalada qudus waxaa hadlay safiir ku-sheega maamulka somalilan murtad maxamed xaaji wuxuuna shaaca ka qaaday in maamulkiisa uu si rasmi ah safaarad ugu furanayo qudus oo ah caasimadda filistiin taas oo ka dhigan in nidaamka murtad ciro uu magaalada qudus u aqoonsaday caasimadda maamulka gumaystaha ee yuhuudda waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo safaaradda somalilan inay noqon doonto qudus taas oo sida uu dhaqsiyaha badan loo furi doono halka israa'iil ay sidoo kale safaarad ka furun doonto magaalada hargeysa ayuu yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa xidhiirka bulshada wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka yuhuudda ayaa isna si weyn u soo dhoweeyey dhawaqa ka soo yeeray maamulka ridada ee somalilan ee la xidhiira safaarad ku-sheegta ay cilaamiyeen inay ka furan doonaan magaalada barakaysan ee alqudus mid ka mid ah xubnaha baarlamaanka dawaaqiidda ridada ee somalilan islamarkaana aad ula dhacsan xidhiirka saa'inada iyo maamulkaasi ayaa si cad u sheegay in hiil iyo hooba ay la barbartaagan yihiin yuhuudda cid kasta oo necabna ay la dagaalami doonaan dan iyo muraadna aanay ka lahayn diinta islaamka ee qur-aanka ku akhriyaysa iyo calanka ma dhacayo iyo kaasaan aakhira danteeda anigu ninkaanaa qaatay calankiisa anaa qaatay aakhira danteeda ay ay waa laga balaalayaa bababababab babab wixii nacab inta badan shacabka ku dhaqan gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya oo cagajugleen iyo caburin xooggan ay ku socoto ayaa dareen diidmaha ka muujiyey xidhiirka yuhuudda iyo sidoo kale safaaradda uu maamulkaasi ashaadala dirir ku sheegay in uu ka furanayo magaalada barakaysan ee qudus oo ah caasimadda rasmiga ah ee muslimiinta reer filistiin sheekh maxamed cabdiraxmaan kaariye iyo sheekh xasan khayre ayaa ka mid ahaa dadka sida weyn uga soo horjeestay tallaabada guracan ee uu qaaday maamulka ciro iyaga oo sheegay in marnaba aanay aqbali doonin in yuhuudda lagu raaligeliyo masjidka al aqsa qibladii nebi maxamed baa siyaasad gashay waar waa diin baan leenay waa caqiida aan leenay waa sharci baan leenahay kii ka xanaaqaya ha ka xanaaqo kii ka cadhoonaya ha ka cadhoodo annaga waxaa noo muhima inaanu ilaahayaga aanu la kulmi dooneenno oofsan doono inaanu isaga raaligelino shareecadeeda iyo diinteeda islaamnimada ilaahay nagu aaminayna inaanu been ka sheegna ma doonno wixii dhacaya ha ka dhacaan wallaahi haddii kurkaana lagu goynayo haddii diyaaradaha danoonka israa'iiliyiintu ay hargeysa gudahoog nagu dilayaan lan nuqayir wala nubadir bedeli mayno mowqifka shareecada iyo diinta iyo caqiidadu ay noo yeelinayso waayo maanta waa adduunyo birina waa aakhiro adduunyada la wada joogi maayo ninka soo sariir ku degheeyana soo deg baa ka dambaysaa marka ninka doobinaya ee ku hanjabaya gacan biraan ku qabanaya ciddii iga soo hor jeesataa waxaan leenay ma laga yaabo in gacantaa birta adiga lagugu qabto intaanad dadka kale aanad ku qaban ma laga yaabaa intaanad gacantaa birta cidna ku qaban aad ugu hanjabayso in geeridu ay kaaga soo horayso ma laga yaabaa waxa weeyaan quds annaga diin bay noo tahay caqiiday noo tahay nolosheeda ayaa ka rakhiisan alquds walmasjid alaqsa naftayada ayaa ka rakhiisan alquds walmasjid alaqsa wax kastoo nagu qaaliyo waan u hurinaa meeshii nebigu sharaftahay maamuuskaa uu ku helayna sala allahu calayh wasalam marna uga talaasuli mayno waana khidlaan waa hoojin walaalaheenni muslimiintii aan hoojinayno oo aan dhabarka ka jebinay yahuuddii inay ictiraaftay somalilan waa yahuud haddee la soco iyadoo ictiraafkaasi awmiiska saarnaa sidaan warka ku hayo ilaa iyo wakhtigii cigaal wakhtigii cigaal wakhtigii rayaale wakhtigii siraanyo wakhtigii awjoogay munsabixi yahuudda ictiraafkeedu marka horeba niman qafis ku jiro adduunyadii oo dhani ay ka yakyakhsoonayso oo cid albaabka ka furta raadinaysa maraykan kelii madaxa uu ku sito ayaa ahaayeen yahuuddu diyaar bay marka horeba la haayeen inay inayna ictiraafaan boqol iyo dhowr iyo konton dowladood oo gaalow badan baa ka soo horjeestay yahuudda waddannada qaarkood oo gaalaha yahuudigu isagoo calaamadiisii iyo koofiyadiisii wata hoteel ma soo gali karo waa la eryayaa hadduu hotel ka sharaabo ama wax ka cuno hotel hotelkaasuu xidhmaya siday dadku adduunyada uga yakhyaksadeen waayo niman dugaagay noqdeen oo caruur iyo dumar laynaya waad arkaysaan waxa iminka lubnaan ka dhacaya war dadkii noocaas ahaa ma kuwaaba sokeeya inoo noqday war ilaahan ka cabsanno war ilaaha khaaliqa aan ka cabsanno xukuumadda ciro ayaa si weyn ugu carootay hadallada diidmada ah ee ka soo yeray qaar ka mid ah culimaa u diinka deegaanadaasi iyo sidoo kale in badan oo ka mid ah qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo gebi ahaanba si weyn ugu gadoodsan xidhiirka lala sameeyey yuhuudda wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka ciro ayaa cadow shisheeye ku tilmaamay qof kasta oo ka hor yimaada xidhiirka yuhuudda isaga oo askarta maamulkiisana ku amray in ay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo ka hor timaada arrinkaasi sideed tobankii mey safiirkii ugu horreeye madaxweynu magacaabo wuxuu waraaqii aqoonsiga gaadhsiiyey sida caalamiga ah madaxweynaha waddanka israa'iil calankeenii ayaa xafiiska madaxweynaha waddanka israa'iil ka dhex taagnaa caalamku wuu wada daawanayay laakiinse waxaa jira ashqaas somalilan oo u adeegta cadowga ay caado u noqotay maalinta arrinka wadannimadu taagan yahay ee xorriyaddoodu taagan tahay ee aqoonsigoodu taagan yahay inay ka faalloodaan waxaan leenahay loo dul qaadan maayo tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadaya hay-adaha amniga waxaan farayaa intaa in ka badan sheekh iyo sariif talo looga dul qaadan maayo maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii xoogaysanayey booqashada isdabajoogga ah ee gaalada yuhuuddu ay ku soo gaarayeen deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi gaar ahaan magaalooyinka hargeysa iyo barbara waxaana telefishinka laga leeyahay yuhuudda ee afar iyo toban u wareystay saxafiyiin booqday magaalooyinkaasi kuwaas oo faahfaahin ka bixiyey xidhiirka saddex geesoodka ee u dhexeeya yuhuudda imaaraadka carabta iyo maamulka shaadala dirirka ee somalilan ugu dambeyn galaangalka sii xoogaysanaya ee kayaanka saayanada oo kusii labajabaarmaya deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi ayaa ku soo aadaya xilli maamulada tal abiib iyo washington ay saldhigyo militari ka dhisanayaan gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera nimankaa dhulkii gada ahayoo gabi xarashayo cadowgeenna guunka ah kuwa gogoysha siinayo weligeen colaad gamurtiyo godobtu notiley waa niman gumaysigu habo soo gardaadiyaaye saylac goonyaheedii kuwii xabashigii geeyey goobtii islaamkiiyo xaquuba inaga soo gaaray baddii bay gadeen mar hore oy gorgoriyeene falastiin kuwa gubahaye weli garaacayo odayaal gaboobiyo kuwa gabana laynayo gabdhihii xijaabna kuwa xumaha gaarsiiyey yuhuudda ilaah goysayee nabigii gaarqaaday niman baa gumaysiga rabo diinta gadayaane haddii aan la gaasirin kuwa oon la kala gaabin gacan bira haddaan loola taagin liilan lagu geejin oon seefta lagu gaabin oon gowrac lagu ji'din gabiley hargaysiya oo burcana way ka gadayaane
وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xaflad xadhigga looga jarayay iskuulka degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kadib duqayn ay ku burburiyeen diyaaradaha cadowga oo ka dhacday gudaha iskuulkaasi munaasabadan oo ahayd mid xarigga looga jarayay kadib dayactir lagu sameeyey dhismaha iskuulka degmada jamaame oo ay si wada jir ah ugu shaqayn jireen madarasada imaam bukhaari iyo macadka qurduba oo dhowaan duqayn xooggan ay la beegsadeen diyaaradaha cadowga islamarkaana ay ku burburiyeen qaybo badan oo ka mid ah iskuulkaas ayaa ka dhacday gudaha iskuulka xafladda dib u furitaanka iskuulkan waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose maamulka islaamiga ah ee degmada jamcameh iyo hoggaanka bulshada ee degmadaasi waxaana dhismaha iskuulkaasi iska xil saaray waxgaradka maamulka islaamiga ah ee degmada jamcame ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay suldaan cabdulqaadir xaydar oo ah suldaanka guud ee beesha dir أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى ومهد علينا مهدا إلهي سقناتي آه، ثم وحاو مهد علينا آه، نبت قليدان يأمان كان ذاتكي وهالقمي وهدا ما أنت عن فرد المسكول كدق من الجمامة وهو أمير كان يا وعيدة إلهي حفظه آه، وأدوكتهين وحكرا على دق من الجمامة دقين فربضا ومدارس الدكسيال كله la abaalo ilmaha ardayda ay dhiganayiin markii hore waxay ka bilaabeen laba dugsi ay duqeeyeen diyaaryaal yaryar ay usoo direen iyo gantaalo waa tii ilmo iyo habeen ay ku la-deen madarasadii dadka deegaanka u istaagay isku markii waa la dhisay duulaankii ugu dambeeyey haddana waxay ku duqeeyeen iskuulkii weynaa oo degmada jamaame oo la yaqiino taariikhda laga warqabo duqeeyeen fara badan oo diyaaradii hooyilah ay u geysteen waa baabi'iyeen waxaan uu mahad celinaynaa raggii uu istaagay raggaas sameeyey jamaama duqeynta iyo dhibaatada madarasooyinka iyo masaajidaha u geysteen raggii ka hortegaya awalow horta mahad celin iyo duco iyo garab istaaga u muujinaynaa mujaahidiinta ku jiraan sufuufta hore oo difaaceen dadka jamaama ka dhigta bartilmaameedana ummadda ay ka bari kiciyaan ku talagaleen deegaankan dad kale inay ku abuuraan ku talagaleen dhulbeereedkii iyo guryahan inay baabi'iyaan qoomiyad kale oo meel kale laga keen lagu abuur lagu talagalay raggii ka hortegay oo u dhabar adeegay oo ku dhuftay dharbaax lama iloobaana raggaas waxaan leenahay ilaahay ha xafido ilaahayni garab ha u noqdo guula waaweyn ilaahay ha siiyo ugu dambeyntiini waxaan leenahay wadanka soomaaliya ilaahay gacanta ha u geliyo markii taas ka gudubno iskuulka waad arkaysiin maalmihii hore wixii as ahaa bilooyinkaas oo dhaafnay waxaa u istaageen maamulkii degmada jamaame iyo salaadiinta degmada jamaame iyadoo hadda cid kale u maran oo wada tasha kali meel kale agelan oo walaayaadkii degmada iyo gobol la tashadeen salaadiinta suldaamada iyo nabadoonada ayaa dhiseen iskuulkan ayaka is abaabuleen umagelin ganacsati iyo umagelin maxaas ahaa xaafado kale waxay u isticmaaleen jeebkooda waxay isku xilqaameen inay iskuulkan baahidiisa ay ka daboolaan bulshada degmada jamaame ay kusoo isku soo noqdo iskuulka sidii horaas ahaa ardaydii oo mar guriga laga baabiyey iskuulka inay dib ugu soo noqdaan ilaahayna waa suurtageliyey waana maanta tan haddaa u fadhina waa iskuulka ficnaantiisa iyo wanaagiisa kolle ishaa hayso wax hadda la arkaayo hadda hadda maanta dad aska sheekeynaya ma aha waxaan ugu mahad celinaynaa maamulkii degmada jamaame si guud maamulkii gobolka jubbada hoose gaar ahaan maktaba tarbiya tacliim oo soo jeedintii iyo war maxaa tale ahna yiray ayakana waa u mahad celinaynaa hadda unikana waa isku mahad celinaynaa maadaama ana salaadiintii degmada jamaame wax badan moogtahay dad wax asuubiya ka mahad celinayni hadda laakiin safarkan unakaa isku mahad celinayno ilaayaa jir hanaga siiyo unakaa u istaagnay waa tashanay nin walbina waxaa isku noqday jeebkiisa waxaana samayn wax maanta aad arkaysin markhaadka aad ka tihiin gobolka joogii kii degmadu tale inay ka timaado insha allahu wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan maxamed cabdi duuba بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء احسن الله اليكم نضياش سلاطينتا ولايه دقمده يا مكتب التعليم والتربيه انت وامهد علينا يا اولا الله سبحانه وتعالى يا امهد وعلينا ان شاء الله تعالى ملتقاها تعليمي وضياش هلكا هذا اسكوبي مادين كل نولبو imaam bukhaari u yaqaanaa in waxbarashadiisa iyo degmada waxay ku haysatay oo nimco ah nimco kasta marka xaasid ay leedahay kolley gaaladii xaqidiinta ahaa maraykanka ugu horreeyey iyo cumaashii la shaqaysay iyo murtadiinta ahaa ayaa kolley duqeeyey iskuulkan imaam bukhaari imaam bukhaari marka taariikh dheer ayuu leeyahay waxaa halkaa marka ku wadaagaya qurduba oo ayadana cashiradeeda bixinaysay xilliga sideed saac imaam bukhaari wakhtiga wuu qaybsanaa meeshaa marka waxaa ka baxaya jiil aad u fara badan oo rag iyo gabdha iyo wiilal leh aadna way u badnaayeen cadowgan marka allah subxaana wa tacaala waa noo sheegay waa xaasid wuxuuna xaasid ku yahay waa diinka allah subxaana wa tacaala kitaabkaas nuurka inuu dumiyo ayuu ku talagalay maadaama isaga uu ku talagalo allah subxaana wa tacaala uu noo sheegay oo gaalo mar walba ayna daaynaynino laa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu gaalo waxay ku talagashay inay diintan naga celiyaanba aslanba aan diin aanan lahaanin oon noqonno kuwa siman ayaga iyo sida alla subxana wa tacala uu noo sheegay gaalada waxay jecel yihiin wadduu low takfuruuna kamaa kafaru inaad gaalowdaan sida iyaga u gaaloobeen oo kale aad u gaalowdaan oo fatakuunuuna sawaan aad noqotaan kuwa siman marka waxaan dareemaynaa marka xanuunkaas awgeed gaalada inay annagana dhibayso oo dagaal naga dhexeeyo oo mar walba ayna macnaha aysan asxaan noo samaynayn ilaah baa noo caddeeyey saa awgeed marka annaga haddaan muslimiinna waxaan diyaar u nahay hadday iyaga dumiyeen annagana waan dhisnay biidn illaahi tacaala maanta isagoo nuur badan oo sidii ka qurux badan oo ka wanaagsan baan macnaha dhisnay marka qul muutu bikaydikum marka gaale iyo munaafiqiin waxaan leenahay caradiina iskaga dhinta idinka marka caradiina le ku dhinta annaga waxaad haddaad burburiseen annagana waan bedelnay waan hagaajinay diinka ilaahayna wuu soconaya istaagi maayo ilaa iyo washington raaya towxiid laga istaagana waan wadaynaa biidn illaahi tacaala intay nafta nagu jirto diinkaanna waxaa weeye wuu soconayaa biidn illaahi tacaala marka dadka muslimiinta waxaan leenahay jazaahum allahu khayra aljazaa odayaasha dhaqanka jubbada hoose waxaan leenahay ilaahi subxana watacaala miisaankooda xasanaadka allah u saaro maadaama ay u istaagayaan shaqo kasta oo cadowgan u qarbado cadowga wuxuu ku talagal in wax jajabiyo salaadiinta oo sharci ilaahay u hoggaansanna waxay ku talagalsan yihin u taagan yihiin wax alla waxay guri muslim hadday burburiyaan inay u dhisaan haddee macaahid iyo masaajid la dhisaan isla marka ay dumiyaan inay dhisaan biidn illahi tacaala oon cadowgaana la dagaalanno afka kula dagaalanno gacanta kula dagaalanno xoolaheennana kula dagaalanno biidn illaahi tacaala ilahayna waxaan weydiisanaynaa sugnaasho inuu ilaahay na siiyo ilahay inuu na sugo camalkan ilahay subxana wataala ikhlaas inooga dhigo marka salaadiinta waxaan leehay jazaahu allahu khayra aljaza ilahay subxaana wa tacaala waxaad bixiseen beddel khayr qaba allah idin geliyo shaqadaanna hadda waa shaqadaad leedihiin waa dadka inaad hoggaamisaan kitaabka ilaahay ku hoggaamisaan raayada tawxiidka qaadaan jihaadka hor istaagtaan araamiisha macnaha u kaalmaysaan ilmaha waxbarashadoodan aad kow aan ka noqonno biidn illahi tacaala waayo jiilka waa jiilka diinta ilaahay difaaci lahaa qof jahlina waxba ma difaacay gaalada maanta haddaad walaal aaminsantihiin ama ogtihiinba waxay gaaladana ugu talagalshan tahay diin kirishtaanna inaan dadka baranin tu islaamna aynan baranin meel cidlana ay istaagaan macnaha meel aysan noqon haaulaa walaa haaulaa laba dhax in la istaajiyaa la rabaa annagana arrinkaa waa diidnay dadku inay muslimiin noqdaan ehlu tawxiid noqdaan gaalana cadow ku noqdaanoo gaalada inay dilaan inaan barno way ilmahayna biidn illahi tacaala limaada gaalada ilaahi subxana wa tacaala wuxuu inoo sheegay inay cadow yihiin annagana inay cadow noo yihiin allah subxana wa tacaala inoo sheegay ayagana waxay naga aaminsan yihin inaan cadow nahaybo marka maadaama ay qoyeen iskuulka imaam bukhaari oo macnaha jiingadiisii iyo alwaaxdiisii iyo- iyo wixiisa dhan baabi'iyeen maanta wax ka baaba'san ma leh nuurkiisa iftiimaayo ilmihii aan noo dhiganayo haddee waxaan leenahay qul muutu bikaydikum qaalo caradiina ku dhinta odayaashan waxaan leehay jazaakum allahu khayr khayr aljazaa wa axsana allahu ilaykum ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka degmada jamaame oo iyagu iska kaashaday dhismaha iskuulka degmada jamaame الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إلهي ومهد إسكاله كايا إسوه كيني هالكان أنا وأوغا تخشنينا شو أنتين أنا نوغاركا مدين يمدنوي اللبضبا mahadda idana ilaahay baa iska leh ilaahay baana na soo waafajiyey waxaan rajaynayaa hadafka ugu weyn oo la isugu yimid iskoolkan oo hadda ka hor muddo cabaar laga jooga anigu taariikhdii ma haye ay gaala burburisay gaala way burburisay asalkii horena annagaa dhisannay haddana waan dhisannay mahaddeeda ilaahay baa iska leh dadka magaalada degan oo ilmahooda wax ku baran jireen haddana diyaarka waa inay wax ku bartaan yaa dhistay gaalo marka waxaan leenahay eh, weligeed ilaa hameenka adduunka la abuuray annaga iyo gaalo dadka muslimiinta ah oo ashahaata oo ahlu tawxiidka ah oo waddadii ambiyadii ilaahay haya iyo gaalo weligeed xabad baa ka dhexaysay xabaddii ayad ahayd baana naga dhexaysa weli haddaad burburisaan shalaad burburiseen maanta waa dhisnay berri haddaad burburisaan beri dambe waa dhisaynaa awalba dagaal diinayaha naga dhexeeyey oo diin ah guri la burburiyeyna waa dhisaynaa asagana insha allahu haddii alla idmo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahayganna waafajiyey baan u mahad celinaynaa mahad ballaaranna asagaa iskale ayadii waa burburisay annaguna waa dhisannay mahaddeedana ilaahay basahaan u haynaa iyo ciddii juhdigaas bixisay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى الحمد لله رب العالمين إله بقى معاد اسكله ما هدان بلاوي دماد لهن إن شاء الله تعالى هدان هاي أضيالك قولك جبضة هوسة قارهان دقمة جمامة وحان مر عن ساس وسي ديرين عن أكلني عن كتشني اسكول كدقمة أي دقيين قاردي مريكنك يحلفذودي اسكول كان وحلا يريستمالهن hadday tahay gantaal diyaarad soo tuurta ee hadduu yahay hoobiyii dhul laga soo tuuro ee diyaaro xunxun oo isqarxiya wax loo reebta male guud ahaan degmadoo dhan wax loo reebta male gaar ahaan iskuulka aad baa loo burburiyey markuu iskuulka dhulka naga galay intixaamka aan soo marnayna aan ka soo kabsannay gaaladiina ilaah uu naga jebiyey waan tashannay haddaan nahay walaayada degmada jamaame iyo odayaasheedaba waxaan ku tashannay iskuulkii inaan dib u dayactirno ilaahay baa garab nagu siiyey iskuulkii si fududoo noogu dayactirmay qarashkii iyo dhaqaalihiina odayaasha degmadaha baxsaday ayagoo salaadiintooda leh iyo ayagoo nabadoonnadooda lehbo si daacad ah oo uu ku jiro wanaag badan ayay qarashkii iska qaadeen iskuulkiina way dhisteen weliba hawsha ayagaa gacanta ku haystay insha allahu tacaala guddi ay u saarteen guddigii wuxuu soo qiimeeyey qalabkii iyo meesha geli lahaa iyo dhaqaalihii ku bixi lahaa alxamdulilah rabbi alamiin iskuulkii waad u jeediin darad suu ahaa markuu gaalada ay beegsadeen haddana siduu yahay qarash baa ku baxay qarashkaasna waxaa bixiy odayaasha degmada markaan soo qulaaseeyo qarashka iskuulku ku baxay lacag saddex kun iyo soddon iyo shan doolara ku baxday taasoo ahayd agabyadii la geliyey iyo qalabkii lacagtii maanadoobarada insha allahu tacala laamiyeeri keliya waxaa naga galay saddex boqol iyo sagaashan xabo alwaaxdii haddaan soo qulaaseeyo siddeetan xabaa naga gashay alxamdulilah rabbi caalamiin labaatan iyo siddeed xaboo shamayntaa naga gashay maxaan ku leeyahay adiga nuuriyo iyo qalabka kala duwan iyo musaamiirtii adiga tuutalkii oo dhan lacagti waxaa naga gashay marka agabkaa soo diyaarinay gebigiisaan soo tuutaalinay dhammaan maclamaana doobaradii lacag saddex kun soddon iyo shan doolar waana bixin lacagta naguma laha insha allah dukaamaan ka soo qaadanay dibaan iskaga qaadna lacagtaas waana iska aruurinay waana bixinay odayaasha waxay ku mahadsan yihiin suldaamadooda iyo macala odayaashooda degmadaba dadka degmada kasoo wada jeeda kulligoodaba lacagtii iskuulka ay ku dhiseen inay iska qaadeen haddana ay bixiyeen deentaas naguma laha iskuulkan waa noo dhisiyah marka insha allahu tacaala mahaddaas ilaah baa iskale suma xarakatu shabaab mujaahidiin gaar ahaan maktabka degmada insha allahu tacaala iyo odayaashiisa shaqadaana insha allahu tacaala waa inoo qabsantay mar walbana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa shaqo walbo oo masiirka ummadda ku jirta ama diinteenna lagu kor qaadayo inaan sidaa ugu tashanno insha allahu tacaala waanu taagannahay insha allahu tacaala raggan mujaahidiinta guud ahaan macnaha waxaan leenahay kheyr badan allah siiyo ragga weliba difaacan nagu soo aadan joogo oo gaalada u dhabar adeegay habeen iyo maalina u taagan ayagana waan u ducaynayna insha allahu tacaala waxaan leenahay insha allahu sabra dulqaata gaaladana allah jabiyo warkigeen intaasoo kusoo koobay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijka si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku dhegaysataan intaan barnaamij midka la mida dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا